bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobiyo labaatanka bisha setembar sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiga wardheer oo dhan madaxweyne axmed ducaale geela xaaf madaxweynaha maamulka galmudug ayaa beeniyey in xilka qaadis ay ku sameeyeen xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug oo maalintii shalay kulan ku yeeshay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulkaasi axmed ducaale geela xaaf waxa uu sheegay in sharci ahaanshaha loo maray xilka qaadista aanu ahayn mid sharci ah marka loo eego xilliga uu joogo ama muddada uu joogo deegaanada galmudug oo uu ku sheegay inay tahay afar bilood io bar loogana baahan yahay mooshin in laga keeni karo shaqsiga noocani ah ilaa iyo lix bilood ay kasoo wareegata qabashada xilkiisa axmed ducaale geela xaaf wuxuu ku eedeeyey dowladda federaalk soomaaliya inay hurinayso khilaafka siyaasadeed ee haatan ka taagan deegaanada maamulkiisa waxa uuna sheegay in ay ka warsugayaan halka u gaaro waxa uu sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka ah ee maamulkaasi uu yahay shaqsi laga soo adeegsaday magaalada muqdisho sida hadalka u dhigay kaasi oo la doonayay in lagu burburiyo maamulka galmudug waxa uuna tilmaamay ama sheegay in shacabka looga baahan yahay inay iska qabtaan dowladda dhexe ee soomaaliya oo u sheegay in ay taarget gaar ah u tahay maamulka galmudug sida hadalka u dhigay si la mid ah madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble
waxa meesha tayana waxaa laga sheegay dhowr iyo toban ahaayeen waxaana waa wax fawda ah oo midia u fiirsaday wax ka jira lama arko marka wada dad waxaan ku sheegaa afar bilood iyo bar baan joogaa lix bilood kagarna bulshada lagala joogin karo dad la doortay dastuurku saasuu qoraya xildhibaanadii iyo dad badana xamar ka imanaya imanaya arrintaas la rasmiyada la gaari doonaa idaacadihii laftoodii hadda sheegay baa qaarkood doonihaya oo runtii ogaaday labadii gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyihii waa joogaan xaafad baa waxaa lagu sameeyaa la yidhi wax ka jiraa ma jiraan waa been iyo khuraafaad iyo iska fawdo weeye fawdo un labuuray weeye oo ninkan guddoomiyaha baarlamaanka ay ka shaqeeyey oo xamar laga soo diray oo la yidhi adugu mar gacanta hala taago sidii hirshabeelle oo kale waa mooshin dabayl socota weeye laakiin meel bay ku dhammaan doontaa insha allahu sida hadda arrinta halkaan ay u qalaxsan tahay goboladii iyo maamuladii iyo adduunkii iyo odooda waa la yaaban tahay dhaqanka dowladda dhexe balwixii kasoo baxaan arkayna laakiin waxaan idin cadaynayaa anigu baarlamaan shirana ma jiro imiga ma qaadin igumana qaadi karaan hadday xataa wada shiraan igama qaadi karaan hadda mada wada shirinoo mada jirin golo shirana ma jiro hadalkan ayuu sheegay muddo kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay magaalada cadaado kaga dhawaaqeen in xilkii ay ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi axmed ducaale geela xaaf dhinaca kalena xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug oo qayb ka ahaa xildhibaanadii xilka ka qaaday ayaa ku eedeeyey ama sheegay xilka qaadistooda inay salka ku hayso kadib markii madaxweynaha maamulka uu ishortaagay howlihii shaqo ee u lahaa baarlamaanka maamulkaasi waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ay soo jeediyeen tiro dhowr jeer ah inuu faragelinta ka daayo xubnaha baarlamaanka taasina uu ka madax adeegay dastuurkan uu u ogolaanayo in kalsoonida ay kala laabtaan haddii caqabad uu ku noqdo howlahooda shaqo
waxaan doorsanay sidaas aysan si xal ahayn madaxweynihuna runtii waxyaalaha yiri wuxuu ka wardaray runtii muushin laga wado loola degin halka lagu sheego laakiin annaga dadka baarlamaan ahaan waxaa ahayn xusaad la siinayaa inaan meelkaas ku shiri karno haddii deekeeni duruuf awgeed ay u imaan waayaanna runtii guddoon aan iska doorano shaqadana aan aan kasii qabano marka guddoon cusub oo runtii kumeel gaar aan dooranay ayaa arrintaasi gudoominayay marka sidaasa madaxweynaha dowlad goboleedka intii uu shaqadii ku yaayay konton iyo laba xildhibaan ayaa kalsoonida kala noqotay laba xildhibaanna waa ka aamusan hal hal xildhibaanna way marka sidaas ayuu ku waayay shaqadii ahmed ali geelaxa dhinaca kalena madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu baaq usoo jeediyey xubnaha baarlamaanka maamulka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya taa uu ku aadan in aan arqalad laga dhex abuurin maamul goboleedyada sidoo kalena aan laga qayb qaadan burburintooda waxa uuna tilmaamay in wakhti uu kusoo baxay dhismaha maamulka haatana loo baahan yahay in dib aan loogu laaban in meel ebera wax laga soo bilaabo xilli uu ka hadlayay caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug
aad ayay u sahlan tahay in wax la dumiyo laakiin aad ayay u dhib badan tahay in wax la dhiso waa ogsoon tihiin dhammaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhiso waa la socotihiin marxaladaha la soo maray waa la socotihiin inay hor yaalliin weli caqabado loo baahaya in laga gudbo oo ay ka mid tahay wadahadalka iyo walaalaynta ee usana waljamaaca ayadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalad la geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaas uqusayso in xagka loo dhigo la qaboojiyo xiisada wada tashi la geliyo lagana hordhigo wax walba sidii maamulkaas loo badbaadi lahaa xukunkuna u sii socon lahaa dhinaca kale dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa hadal ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug waxayna ugu baaqday maamulka in la ixtiraamo go-aankii baarlamaanka ee lix iyo labaatankii bishan sidoo kalena dib xorriyadoodii loo siiyo guddoomiyaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo haatan cadaadiisa dhanka siyaasadda uu ku saaran yahay magaalada cadaado sida war-saxaafadeedka lagu sheegay waxaana war-saxaafadeedkan uu kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalk xukuumadda soomaaliya lagu sheegay in loo baahan yahay in loo hoggaansamo go-aankii baarlamaanka ah ee lix iyo labaatanka bishan oo shalay ku aastaysnad ay xilka kaga qaadeen madaxweynaha maamulkaasi ime axmed ducaale geela xaafa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada jiddah ee dalka sacuudi carabiya kulamo waxa uu kula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan waddanka sacuudi carabiya oo ay ka mid yihiin dhaxal sugayaasha boqortooyada sacuudi carabiya kulamada uu la qaatay madaxweynaha soomaaliya ayuu kala hadlay xiriirka labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa ayadoo sidoo kalena kulamadan horraacay u yihiin kulan dhexmari doono boqor salmaanka waddanka sacuudi carabiya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo haatan ku sugan waddanka sacuudi carabiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliyana waxa uu la kulmay mid ka mid a senatarada waddanka maraykanka oo uu kala hadlay xaaladda dalka soomaaliya iyo sidii loo qaadi lahaa cadaadis ka saaran bulshada soomaaliyeed waddamo ay ka mid tahay oo ah gelidda dalka maraykanka oo madaxweyne trump tiro dhowr jeer hore uu ku celceliyey in waddamo soomaaliya ay ka mid tahay aynan u safri karin waddankiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kulankan waxa uu kaga hadlay in muhiimiyad gaara la siiyo bulshada soomaaliyeed oo haatan kasoo kabanaysa dhibaatooyin soo gaaray tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxa uuna ugu baaqay in senatarka uu ka qayb qaato sidii loo yaray lahaa cadaadiskaasi loogana qaadi lahaa xayiraada saaran shacabka soomaaliyeed waddamo ay ka mid tahay oo laga mamnuucay gelitaanka waddanka maraykanka warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada ee naga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idiin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo